إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله ولا ليال waxay inoo soo socotay khuطabkii alistijaaba liamri اllahi warasuulih in allah subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa loo hogaansamo oo awaamirtooda hadal aan laga horkeenin in loo dhaga nuglaado oo allah iyo rasuulkiisa xukunkoodu markuu ina soo gaadho mu'miniintu ay yidhaahdaan samicnaa wa atacnaa waxaynu hore u soo tilmaannay in hoggaansanka iyo dhaga nuglaanshuhu uu yahay sifaadka mu'miniinta lagu yaqaano waxa maantana aynu ka hadlaynaa biidni illaahi jalla sha'nuh namaadiju xaya min istijaabati asaxaabati liamri illaahi wa rasuulih tusaalayaal nool nool oo waaqici ah oo aynu ka soo qaadanayno saxaabada rasuulku ridwaanullaahi calayhim siday allah iyo rasuulkiisa ugu hoggaansanaayeen si aynu kuwaa tusaale iyo hoggaan uga dhiganno oo aynu waaqiceenna iyo nolosheenna ugu dabaqno in lam takunuu midlahum fatashabbahuu ina tashabuha bilkiraami falaaxun waxau shaacirkaasi lahaa haddaydaan iyagoo kale noqonayn isku ekaysiiya uun waayo dadka hagaagsan oo hoggaan iyo tusaale laga dhigtaa waa guul iyo wanaag kuwaa ku dayda ulaa'ika aabaa'i faji'nii bimilihim idaa jamacatnaa yaa jariiru lmajaamicu sidii shaacirkaasiba ugu soo halqabsanayey aabbayaashii iyo ajdaaddiisii ayaa dadka mu'miniinta ana waxa munaasab u ah inay ku soo halqabsadaan oo tusaale iyo qudwo ay ka dhigtaan saxaabatu rasuul kuwa ay ku daydaan walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu kitaabkiisa inoogu sheegay nebigeenna muxamediina sala allahu calayhi wasalam axaadiidiisa uu inoogu tilmaamay tusaalayaal iyo amhilo fara badan oo tusinaysa saxaabada rasuulku heerka ay ka taagnaayeen hoggaansanka waxaa mihaalka ugu horeeya aynu ka soo qaadanaynaa qadiyatu taxriimi alkhamr qadiyadda ama mas'alada ama arrinta xaaraantinimayntii khamrada la xarimay iyo mowqifkay ka qaateen waxaa macruuf ahaa jaahiliyadii hore inay khamradu noloshooda ka ahayd waxa weeyaan wax caadi ah oo sida caanaha iyo biyaha aynu u cabno ay u cabi jireen khamrada sidaa ahayd shareecada islaamku markii ugu horreysay soo degtay markiiba hore lagama xarimin ee maraaxil dhowra iyo jaranjarooyin kala dambeeya ayay soo martay waayo xikmadda shariicada waxaa ka mid ah ilaahay marka uu shay jidaynayo hal mar ma soo jidaynayn oo ma soo wada dejinayna jaranjaro iyo tartiib iyo darajaad ayaa uu soo marinaya rabbi subxaanah waxaa xikmadda ku jirtaana ay ahayd si dadka loogu diyaar gareeyo o loogu bisleeyo qaadashada axkaamta shareicada waayo ruuxu marka uu iimaan qawiya leeyahay ayaa amarki iyo nahyiga u qaataa laakiin iyadoon iimaankiisii la dhisin oo caqiide ahaan aanu u bislaan haddii axkaam culus la saaro waxa suurtowda inuu yidhaa nagala taga walidaalika ayaa caaisha lahayd radia allahu canha kama fi lbukhaari walow nazla أwala shayءi laa tashrabu اlkhamra laqaaluu laa nadacu اlkhamra abada walow nazla laa taznuu laqaaluu laa nadacu الzinaa abada waxay lahayd bilowgii tashriica islaamiga ah axkaamta shariicadu markay soo degaysay haddii loogu soo horreysiin lahaa khamrada iska daaya dayn maynay odhan lahaayeen haddii loogu soo horreysiin lahaa zinada iska daaya dayn maynay odhan lahaayeen laakiin xikmatu axkami alxaakimiin ilaaha xakiimka ah ee xikmaddiisu ay xeel dheer tahay waxa uu bilowgii ka dhigay in tarkiibka iyo tarhiibka iyo jannada iyo naarta iyo axwaasha aakhiro loo soo hormariyo oo suwarkii qur'aaniga ahaayee ugu soo hordegay ay ahaayeen kuwa daweynaya arrimaha aakhiro iyo jannada iyo naarta iyo qof walba abaalmarin iyo ciqaab waxa uu helaayo iyo rumaynta la rumaynaya rabbi iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam markii usuushii iimaanka la adkeeyey ee iimaankoodii uu noqday iimaan sal adag ku taagan oo sugan oo sees adag loo dhigay kadib ayaa axkaamtii shariicadu soo degtay dabeed iyagoo bislaaday oo u diyaarsan awaamirta alle inay qaataan ayaa marka la yidhaahdo waxaa qaata ay lahaayeen samicnaa wa aطacnaa marka la yidhaahdo waxaa ka tagana ay lahaayeen intahaynaa yaa rabbanaa ilaahay ou ka tagnoo ka hadhnay waa xikmatu axkami alxaakimiin khamrada iyo xaaraantinimayntii la xarimay maraaxisha noocaasa ayay soo martay waxaa ugu horeysay marxalaة الtacriid alatii yantabihu laha اlcuqalaa marxaladii sarbeebta iyo tacriidka ee aan loo caddayn waa marxalad ruuxa caaqilkii uu ku baraarugayo waxaan balaayada ku jirta ama ka soo socota laakiin si cad loogama reebin marxaladaa sarbeebtu waxay ahayd tuu allah ku yidhi jala jalaaluh iyagoo khamrada cabayo sharaab ayuu tahay ysأlunaka can اlkhamr wاlmaysir qul fiihima ism kabiir وmanaaficu liلnaas waismuhma akbaru min nafcihimaa waxaa allah u yihi jala jalaaluh nebi moxamedow waxay ku weydiinayaan khamrada iyo khamaarka waxaad tidhaahdaa waxa ku jira dembi weyn waxtarna dadka waa u leeyihiin laakiin waxaad u raacisaa oo ku tidhaahdaa waismuhumaa akbaru min nafcihimaa laakiin kuwaa dembiga ku jira iyo dhibkooda ayaa dheeftooda ka fara badan ilaahay waxa uu isku barbar dhigay in dhib iyo dheefiba ay ku jirto laakiin dhibtooda iyo dheeftoodu ay kala badan tahay oo ay dhibaatadu ka badan tahay lagama xarimin laakiin ruuxa caaqilkii waxa uu go'aansanayaa ama uu garanayaa waxa dhibaatadiisu ay ka badan tahay dheeftiisa inuu iskaga dheeraado waa diyaar garayn loo diyaar garaynayo marxalada iman doonta si ay ugu bislaadaan waxay ahayd marxalada labaad ee marxaladdaa ku xigtay khamrada in laga xarimay inay cabbaan xilliga salaada oo macnaha salaaddii ay galaan iyagoo khamraysan oo sikhraansan waa taxriim mu'aqat ah oo ku xadidan xilliga salaada laakiin xilliyada kale waa loo banneeyey taasina waxay u soo dhowaynaysaa xaggii tegitaanka ay khamrada ka tegi lahaayeen oo ruuxa cibaadaysanaya ee caabidka ah marka lagu yidhaahdo salaad ha gelin adoo adoo sikhraansan waxay taasi keensanaysaa wakhtiyo fara badan oo salaaddii ka horeeya inuu ka sii dheeraado khamrada si aanay salaaddii ugu soo gelin isagoo weli miyirkiisa iyo maskaxdiisa khamradii ay dooriso ay ku jirto waxay taasina markaa ku sii dhowdahay taxriimkii nihaa'iga ahaa oo ilaahay waxau uhi jala jalaaluh yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu الsalaata waantum sukaaraa xataa taclamuu maa taquuluun kuway iimaanka laga helayow salaadda ha u dhowaanina idinkoo sikhraansan oon waxba kala garanayn ilaa aada ogaataan waxa aada leedihiin oo miyirkiinna iyo maankiinnu idiin soo noqdo sikhraduna ay idinka zuusho marxaladaasi waxay ahayd marxaladii labaad oo xilliga salaada oo keliya ayaa laga xarimay waxa guntii iyo gebagabadii la soo gaadhay xilligii khamrada dhammaanteed laga wada xarimi lahaa waayo way u soo bislaadeen oo maraaxil fara badan bay u soo mareen ilaahay waxau uhi jala jalaaluh yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru walansaabu walaslaam rijisu min camali shayطaani fajtanibuuhu lacalakum tuflixuun waxaa alla uu tilmaamay jala jalaaluh in khamrada iyo khamaarka iyo muxaramaadka kalee la raaciyey ay yihiin qurun shaqo shaydaan ah waxaana la yidhi isaga dheeraada si aad u liibaantaan waxaa lagu soo gebagabeeyey inamaa yuriidu shayطaanu an yuuqica baynakum alcadaawaةa wاlbagضaءa fi اlkhamri wاlmaysir wayasudakum can dikri اllaahi wacan الصalaaة fahal antum muntahuun waxaa alla uu ku soo gebagabeeyey waxa shayddaanku uu doonayaa cadaawad iyo colaad dhexdiinna inuu kaga rido khamrada iyo khamaarka sababtooda inuu isugu keendiro waxaan u rabaa inuu idinkaga jeediyo uu idinkaga hor joogsado salaada iyo ilaahay xuskiisa ilaahay waxa uu ku gebagabeeyey fahal antum muntahuun ma ka hadhaysaan oo waxa noocaasa ma ka reebtoomaysaan haadihi alaaya waa gunaanadkii iyo gebagabadii ugu dambeysay khamrada lagu xarimay ilaa yowmi alqiyaama fahal antum muntahuun maxaa saxaabada mowqifkoodii uu noqday markii la yidhi fahal antum muntahuun ma waxay yidhaahdeen noo yaro kaadii waxoogaa waanu la qabsannay caado la gooyaa cadho allay leedahay miyay sii yaro wateen maxay sameeyeen dhammaantood waxay yidhaahdeen qowlata rajulin waaxid intahaynaa yaa rabbanaa sow ilaahay muu odhan ma ka hadhaysaan haa waanu ka hadhnay bay yidhaahdeen saxaabadii waxaa arrintaa caddaynaya xadiidka anas uu warinaya fii saxiixi albukhaari waxau ihi kuntu saaqiya alqowmi fii manzili abi طalxa wa kaana khamruhum yowmaidin alfadiikh waxau ihi anas waxaan ahaa guriga abi طalxa ku dadka khamrada ku waraabinayo oo u shushubaya sida shaaha iyo sharaabka qofka dadka u adeegaya gacan yaraha u ugu shushubo ayaa waxau ihi maalintaas guriga abi طalxa ayaan dadka khamrada ugu shushubayey faamara rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi wasalama munaadin yunaadi alaa ina alkhamra qad xurimat rasuulkii markaa wuxuu amray inuu qof munaadiihi ku dhawaaqo dadka dhexdoodii oo uu yidhaahdo waar hooya maqla oo dhagaysta khamradii waa la xarimay qaala faqaala lii abuu طalxa ukhruj faahriqhaa fakharajtu faahraqtuhaa waxau ihi markaa abuu طalxa wuxuu igu yidhi anasow orodoo dibadda u baxo jalxadihii ay khamradu ugu jirtay ayaa waxau ihi war intaad qaadoo dibadda u baxdo orodoo bannaanka iyo dariiqa ku soo daadi waxau ihi markaa anas waan baxay oo khamradii bannaanka ayaan ku soo daadiyey waxau ihi fajarat fii sikaki lmadiina magaaladii madiina sakadaheegiiyo waddooyinkeedii ayaa sida daadka ay khamradii u qulqushay waayo waxay ahaayeen dad iimaan ahaan u bisil oo u diyaar garoobay dad waxa weeyaan iimaankoodu u xoogoobay markii amarkii alle uu yimidna nin walba intuu gurigiisii dib ugu noqday ayaa wixii uu yaalay dariiqa uu ku daadiyey walaalayaal waa tusaale ina tusinaya saxaabadu siday ugu hoggaansanaayeen ilaahay amarkiisa iyo amarka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee weliba deg deg ay u fulinayeen ee aanay odhanayn bal hadda in yar noo kaadi بمنهج أونلاين waxaa tusaalayaasha hoggaansanka saxaabada ka mid ah xijaabu nisaa'i saxaaba haweenkii saxaabiyaadka ahaa ee fadliga iyo karaamada badnaa xijaabkii ay xijaabteen waxaa sunanu abu daawuud ku sugan xadiidu umi salama radia allaahu canha waxay tidhi lamaa nasalat yudniina calayhina min jalaabiibihin markay soo degtay yudniina calayhina min jalaabiibihinna aayadda suuratu اlaxzaab ee xijaabka ka warramaysaa markay soo degtay waxay umu salama tidhi kharaja nisaa'u اlansaar kaana calaa ru'uusihina alghirbaanu min alaksiya haweenkii ansaareed waxay bannaanka u soo baxeen iyadoo aada mooddo dusha inuu tuka kaga taagan yahay maryaha madow ee ay soo xidheen ay isku xijaabeen darteed yacni mar alla markay maqleen aayadda aayatulxijaab fii suurati alaxzaab ayaa gabadh walba gurigeedii ay ku noqotay oo ay xijaabatay markaasay bannaankii u soo baxeen yacni xijaabka iyo jalaabiibta madow ee ay xidhan yihiin darteed iyadood mooddo iyo deganaanshaha ay ku socdaan inuu tuka waxa weeyaan dusha uu kaga taagan yahay walaalayaal waxay taasina tusaale labaad u tahay hoggaansankii saxaabadu ay markaaba hoggaansamayeen ee amarka soo dega aanay hadalka horgeyneyn maantana waxaa laga yaabaa haweenkeenna si kasta haddii loogu akhriyo aayatulxijaab inay in fara badani ka dhaga adaygaan iyagoo hadda tukanaya oo soomaya oo acmaashii keliya cibaadaadkii kala samaynaya ayay xijaabka caado carbeed u haystaan oo cibaado alla soo dejiyaba aanay moodeyn in badanoo dumarkeenna ka mid ihi laakiin xilkaasi wuxuu aada u saaran yahay dadka waalidka iyo mas-uuliyiinta inuu ninku ubadkiisa iyo ooridiisa xijaabka amro oo aanu fudaydsan waayo maanta haddaad fudaydsato berri toole jahanname iyo cadaabka alle ayaa kugu cuslaanaya walaalayaal waxaa kaloo ka mid ah tusaalayaasha tusinaya hoggaansankii saxaabada rasuulka ridwaan ullaahi calayhim ghaswadii xamraa alasad nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa yowmu uxud markii waxa weeyaan masaa'ib iyo dhibaatooyin badane ay ku dhaceen ee gaaladii ka xoog roonaatay ee dhimasho iyo dhaawac iyo qafaalashaba ay ku dhacday daalika alyowm waxa ay nebi moxamed iyo asxaabtiisii ay madiine ku soo noqdeen iyadoo dhibaato iyo dhaawac fara badani uu ka muuqdo markaasaa abuu sufyaan iyo gaaladii uu watay ee markay guulaysteen dib u noqday ayaa waxay ka murugoodeen oo ay yidhaahdeen maynakoon maxamed soo qabanoon dilin oo aan nimankii dabargoyn ayaynu aayar iska noqonnay waa inaynu madiine dib ugu laabannaa arrintii nebiga sala allahu calayhi wasalam markii loo sheegay ayaa iyadoo shalay dhibaatadii heshay iyo dhiiggii weli uu ka dhibcayo oo aanu ka qallalin ayaa nebigu saxaabadii uu isugu yeedhay markaasaa wuxuu ugu baaqay inay jihaad hor leh iyo dagaal cusub u soo baxaan markaasaa nin walba halkii uu taagnaa uu ka kacay oo hubkiisii uu qaatay iyadoo dhaawacii iyo dhibkii uu ka muuqdo oo qaarkood dhaawacooda gaadiid la saarana aanu jirin ee kolba ninu xambaarayo ama la garbogalaynayo halkaasaa nebi moxamed iyo asxaabtiisa ay iska raaceen oo jihaadkii uu ugu baaqay ay u anba baxeen ilaa ay gaadheen meesha la yidhaahdo xamraa alasad oo siddeed mayl madiine ka fog halkaa markay gaadheen ayaa ay joogsadeen iyagoo halkaa dagaalkii ugu diyaar garoobaya abuu sufyaan iyo colkiisii ayaa maqlay nebi moxamed iyo asxaabtiisii waa soo baxeen iyagoo dagaal iyo jihaad u soo socda dabadeed qalbigii gaalada ilaahay argagax ayuu ku tuuray halkiibay ka noqdeen oo mabay soo gaadhin nebi moxamed iyo asxaabtiisii nebigii iyo asxaabtiisii iyadoo wax dagaala iyo darar aanu ku dhicin guushii iyo waxa weeyaan ajarkii iyo abaalkiina helay oo hantiyey ayay halkii ka soo laabteen oo madiine ku soo noqdeen arrintaas ama waaqicada xamraa alasad waata ilaahay kaga warramay aakhirka suuratu aali cimraan allah wuxuu yidhi jala jalaaluh aladiina اstajaabuu lilahi wاlrasuuli min bacdi ma asaabahum اlqarx liladiina axsanuu minhum wاtaqow ajru cadiim aladiina qaala lahum اnnaasu ina اnnaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana waqaaluu xasbuna allah wanicma alwakiil ilaahay waxau idhi jala jalaaluh isagoo inoo tilmaamaya tilmaamaha runta ah ee mu'miniintu ay leeyihiin aladiina اstajaabuu lilaahi wاlrasuuli min bacdi ma asaabahum اlqarx mu'miniinta dhabtiihi waa kuwa allaah iyo rasuulkiisa ajiibay ee u dhega nuglaadee aqbalay amarkooda min bacdi maa asaabahum اlqarxu intii dhibaatada dhaawacu uu ku dhacay kadib yacnii iyadoo dhibaata ay haleeshay oo ay dhaawacan yihiin ayaa haddana waxay yidhaahdeen labayka yaa rasuula allaahi wa sacdayk rasuulkii allow ku ajiibnay oo ku yeelay markaasay u sara kaceen oo amarkiisii qaateen alla waxau idhi liladiina axsanuu minhum waataqow ajrun cadiim kuwa wanaagga sameeyey ee ilaahay ka cabsaday abaal weyn ayaa ay leeyihiin oo u soo hoyday aladiina qaala lahum اnnaasu ina اnnaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum waa kuwii ay dadku ku yidhaahdeen dadkii waa idiin soo hub urursadeen oo waa laysku soo kiinbahaystee ka cabsada oo nebi moxamed salى اllahu alayhi wasalam iyo saxaabadiisa ayaa markii abu sufyaan uu yidhi war inagu celiya madiine inta hadhayna aynu dabar goyney ayaa warka loo sheegoo la yidhi waa laysku soo kiinbahaystay maxay laakiin taasi u sababtay sida rabbi uu tilmaamay fazaadahum iimaanan hadalkaa la yidhi ummadi way isugu kiin tagtay iimaan ayay u siyaadiseen waxba kamay dhimin wa qaaluu xasbuna allaahu wa nicma alwakiil waxaanay yidhaahdeen kaafiga yaga nagu filani waa allaah mid arrinka loo dhiibtoo la tala saartana ilaahay baa ugu wanaagsan subxaanahu wa tacaala haadihi alaayaat waxa ay ka warameen sida saxaabadu awaamirta ay ugu dhega nuglaayeen ma sahlana qof shalay soo dhaawacmay oo dhiiggiisii weli aanu angegin maantana dagaal hor la u bax wax sahlanoo fudud ma aha laakiin marka ay noqotay amarkii allah iyo amarkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam dhibaato kastoy ku tahay waxay yidhaahdeen samicnaa wa atacnaa waanay dhaqaaqeen walaalayaal markii la yidhi waa la ysku soo kiinbahaystane waxay ku jawaabeen xasbuna allahu wa nicma alwakiil qaalahaa ibraahiimu xiina ulqiya fi nnaar wa qaalahaa muxamadu salى اllahu عalayhi wasalam xiina qaaluu ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum sida xadiidu bnu cabaas fi lbukhaari ku sugan nebi ibraahim calayhi الsalaam khaliil الraxmaan waxa uu kelmaddaa yidhi xasbuna allahu wa nicma alwakiil markii dabka lagu tuuray ayaa nebi ibraahim uu yidhi markaasaa ilaahay dararkii dabka uu kaga filaado uu ka kaafiyey nebi moxamedna sala allahu calayhi wasalam waxau yihi kelmaddaa xasbuna allahu wa nicma alwakiil markii la yidhi dadoo dhammi aday isku soo kaabahaysteen markaasaa ilaahay dagaalkoodii iyo dararkoodiiba kaga filaaday ruuxa muuminkiina markay kurbadu hesho hadduu yidhaha xasbuna allahu wa nicma alwakiil oo afkiisa iyo uurkiisuna ay iswaafaqsan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kaafiyaya walaalayaal haadihi اlamhila waxaa ka mida tusaalayaashii hogaanka saxaaba hogaankanka ay saxaabadu hogaansanaayeen qisatu taxwiili اlqibla qisadii wareejinta qiblada la wareejiyey oo markii hore baytulmaqdis iyo xagga shaam iyadoo loo jeedsado ayaa inta taa la nasakhay la amray in kacbada loo soo jeesto waana siduu nebigu jeclaa sala allahu calayhi wasalam sida ilaahay kitaabkiisa kaga warramay bukhaari waxaa ku sugan xadiidu bnu cumar inuu yidhi radia allaahu canhu wa ardaah bayna annaasu fi اsubxi biqubaa id jaa'ahum rajul فقال أنزلت ال- أنزل الليلة قرآن فأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها واستداروا كهيئتهم فتوجهوا إلى الكعبة وكان وجه الناس إلى الشام xadiidkaa waxaa ku suganoo ibnu cumar uu yidhi wakhti dadku ay salaadii subax masjidu qubaa ku tukanayaan ayaa nin baa u yimid markaasuu yidhi xalay qur'aan baa la soo dejiyey dadka amraya kacbada in la qaabilo kelmaddaa markay maqleen salaaddii iyagoo ku jira kamay bixine fastaqbaluuhaa wastadaaruu ka hay'atihim bal degdega iyo surcada loo fulinaya amarka eeg sidii ay ahaayeen intay isku soo melmeleen oo u soo jeestadeen ayaa xaggii kacbada ay u jeesteen oo ay qaabileen iyagoon salaaddii ka bixin fatawajahuu ila alkacba xaggii kacbada ayay u jeesteen waayo markii hore wejigoodu xagga shaam iyo baytulmaqdis ayaa uu u jeeday waxaa xadiidkanina uu ka turjumayaa ama uu tilmaamayaa inaan amarka alle iyo amarka rasuulka dib loo dhigin ee isla markaa la fuliyo waayo daqiiqadda ka dambaysa inaad noolaanba war uma haysid waastaqfir allah alxamdu lilaahi waxdah wsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah waxaa amhilada hoggaansankii saxaabada ka mid ah xadiidu raafic bni khadiij fii saxiixi muslim akhraja alimaamu muslimu fii saxiixihi min xadiidi raafic bni khadiij qaala kunaa nuxaaqilu اlarda calىa cahdi rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam fanukriiha bاthuluثi wاlrubci wاطacaami اlmusamaa fajaءanaa daata yowmi rajulu min cumuumatii فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا فيه عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها هذا الحديث waxa uu raafic bnu khadiij leeyahay radia allaahu canhu wa ardaah wakhtigii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaanu ku dhaqmi jiray mucaamalada muxaaqalada la yidhaahdo oo culimmadu suwar fara badan iyo tacaariif badan ay ku tilmaamaan suwarkeedana ay ka mid tahay in dhulkii lagu kireeyo waxa ka soo baxaya wax ka mid ah kiraa'u lardi bibacdi maa yakhruju minha marka waxau ihi mucaamalada noocaasa ayaanu isaga dhaqmi jiray wakhtigaas dabeed waxau idhi maalin maalmaha ka mida ayaa nin adeeraday ka mida ayaa noo yimid markaasaa waxau idhi nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam arrintaa wuu reebay oo waa u diiday muxaaqalada oo nahyi ayaa ku soo arooray shaahidka aynu xadiidka uga soconnaa waxa uu yahay waxa uu ihi raaf yacni ninkaa ad raafic adeeradii ka mid ihi markuu raafic la hadlaayey waxa uu ku yidhi nahaanaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam can amrin kaana lanaa naafican yacni rasuulku waxa uu noo diiday shay waxtar noo lahaa markii hore annaku aanu u arkanay dee manfaca inay noogu jirto laakiin waxa uu raaciyey wa tawaaciyat اllaahi wa rasuulihi anfacu lanaa ilaahay iyo rasuulkiisa in la adeeco ayaa nooga waxtar badan allahu akbar yacni saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhim waxay ahaayeen dad shayga loo diiday xataa hadday u arkayaan dantooda adduunye inay ku jirto waxay adduunyada ka horraysiinayeen hoggaansanka iyo amarka ilaahay iyo amarka rasuulka waayo hadalkiisa waxa ka cad xataa mucaamaladan waxoogaa dheef adduunye haddaanu ka heli jiray waxa nooga dheef badan oo nooga waxtar badan alle iyo rasuulkiisa inaanu adeecno waxa mu'min kasta munaasib u ah waxa mu'minad kasta munaasib u ah marka wax loo diido qofkaasi uu isleeyahay waxtar adduunyaha kuugu jira inuu halhayskiisa uu ku soo halqabsanayaa uu noqdo xataa haddii waxtar uu ku jiray wa tawaaciyat اllaahi wa rasuulihi anfacu lana ilaahay iyo rasuulkiisa inaan adeeco ayaa iiga waxtar badan haddiiba waxtar uu ku jiray shaygan waxaa ka sii waxtar badan alla iyo rasuulkiisa inaan adeeco waxaa amhilada hoggaansanka saxaabada ka mid ah xadiidu bnu cabaas fii saxiixi اlbukhaari qadima cuyaynaة bnu xusni wanazla calى bni akhiihi اlxuri bni qays saxaabigii la odhan jiray cuyayna ibnu xusn ayaa waxa weeyaan safar ka soo galay in adeerkii xur bnu qays ayaanu ku soo degey wa kaana min الnafr aladiina yudniihim cumaru wa kaana alquraءu asxaaba majlisi cumara wamushaawaratihi kuhulan kaanuu aw shubbaana waxaa xur bnu qays uu ka mid ahaa dadkii cumar uu soo dhoweyn jiray waayo cumar ibnu اlkhadaab nimanka quraada ee ahlulqur'aanka ah ayaa ahaa dadka majliskiisa camira ee uu la tashado ee uu soo dhowaysto ee la taliyayaasha uu ka dhigto ama ha noqdaan rag waaweyn oo garmadoobayaal ah ama ha noqdaan rag da'yar oo dhallinyaro ah yacnii ragga quraada ah ha weynaadaan ama ha yaraadaane kuwaasaa majliska cumar camiri jiray la taliyana u ahaa halka maanta madaxda muslimiinta gaalo iyo khabiir ajnebiya oo wuxuu aaminsan yahay aan la garanaynin la taliyo uu yahay uu u daba fadhiyo talada waxaa madaxdii hore ee islaamka la taliya u ahaa uu majaalistooda camiri jiray ahlulqur'aan kuwa qur'aanka xafidsan ee maaha xuruuftiisuuna macaanidiisa iyo axkaamtiisana garanaya ku camal falaya ee xambaarsan lafdan wa macnaa walaalayaal waxa uu markaa ibnu cabbaas uu yidhi waxa weeyaan xuru bnu qays cuyayna ibnu xusin ayaa xuru bnu qays oo in adeerkiya wuxuu ku yidhi yabna akhi war in adeerkayow laka wajhun cinda hada alamiir amiirkaa cumar ibnu اlkhadaab adaa weji ku leh fastaadin lii calayh iiga soo fasax qaad inaan u galaan doonayaaye xuru bnu qays wuu uga soo fasax qaaday inuu cuyayna cumar ibnu khadaab u galo waana u galay sidaa majliskii cumar markuu cuyayna u galay waxa uu ku yidhi hiya bna alkhadaab fawallaahi maa tucطiina aljazla walaa taxkumu baynana bilcadl ina khadaabow wallaahi inaanad u xagaagsan baytulmaalka muslimiintana naga siin cadaaladna aanad nagu kala xukumin waa cumar ibnu اlkhadaab oo aynu garanayno cadaaladiisa iyo toosnaantiisa iyo istiqaamadiisu halkay taagnay waa cumar ibnu اlkhadaab uu nebigu salى اllahu alayhi wasalam uu ku tilmaamay idaa salaka fajan salaka shayطaanu fajan aakhar isaga iyo shaydaan waddo kumay kulmin waddo hadduu cumar maro shaydaanku intuu uga baydhuu tu kala qaadi jiray cumarkii halkaa taagnaa ee lagu naanaysay alfaaruuq aladii faraqa allahu bihi bayna alxaqi wاlbaطil ayuu yihi xaqba naguma kala xukuntid faqadiba cumar xataa hama an yuuqica bih cumar wuu cadhooday ilaa uu ku hamiyey inuu dhib gaadhsiiyo faqaala lahu lxuru xuru bnu qays ayaa wuxuu cumar ku yidhi yaa amiira almu'miniin in allaha tacaala qaala linabiyihi khud ilcafwa waأmur biاlcurfi waacrid can اljaahiliin waina hada min aljaahiliin wuxuu yidhi amiirkii muuminiintow ilaahay nebigiisii moxamed ahaa wuxuu ku yidhi khud ilcafwa cafwiga qaado dadkana wanaagga far jaahiliintana iskaga jeesto hala ficiltamin waina haada min aljaahiliin ka hadalkan kulina jaahiliintaa ka jeedsada la yidhi ayuu amiirkii muuminiintow ka mid yahay cumar mowqifkiisu muxuu noqday markii xuru bnu qays aayaddaa uu ku akhriyey fwallaahi maa jaawazahaa cumaru xiina talaahaa kaana waqaafan cinda kitaab illaah wallaahi inaan cumar ka tallaabsan aayaddaa markii lagu dul akhriyey waayo wuxuu is-ag taagi jiray ilaahay kitaabkiisa oo kama tallaabsan jirin walaalayaal waxa mithaaliyo tusaale uu yahay sida saxaabadu ay u hoggaansanaayeen kooda amiirkee ummadda u taliya iyo kooda ma'muurkee loo taliyo madax iyo mijaba inay ka sinaayeen hoggaansanka ilaahay iyo rasuulkiisa ay u hoggaansan yihiin walaalayaal tusaalayaashaa haddaynu intaa ku gaabsanno waxaynu haddaba leenahay inakoo nafteenna su-aal weydiinayna haadaa istijaabatu saxaaba fa ayna istijaabatuna hoggaansankii saxaabadu waa kaa ee hoggaansankeennii mee maanta haddii layna yidhaahdo amarkii ilaahay iyo amarkii rasuulku waa kaa deg deg sidoodaa ma ugu hoggaansamaynaa maanta marka layna yidhaahdo waxaa shareecadu ma ogola deg deg ma uga joogsanaynaa mise intaynu bidix iyo midig eegno ayaynu odhanaynaa nin la jecel yahay qiil looma waayo bal wadaado waxii baadhbaadh waxay xaqiiqadu tahay iimaankeennu hadduu yahay iimaan bisil oo qawi ah waxaynu leenahay marka awaamirta alle iyo awaamirta rasuulku ina soo gaadho samicnaa wa aacnaa bal tusaale waxaad usoo qaadataa sigaarka oo ummaddeenna in badan oo ka mida lagu ibtileeyey waa balwadaha ugu badan ee ummadda lagu ibtileeyey waana shay xaaraana oo qawaacidda shareecada iyo adilada shareecada haddii loo bandhigo sinaba aan xalaal ku noqonayn nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam muhimaadkii iyo maqaasidii loo soo saaray waxaa ka mid ahayd yuxilu lahum اطayibaat wa yuxarimu calayhim اlkhabaa'is inuu dadka u xalaaleeyo طayibaadka waa maxay طayibaadku waxyaabaha wanaagsan ee dadka waxtarka u leh kana xarimo khabaa'isa waxyaabaha xunxun ee dadka dhib mooye aan dheefu lahayn maanta sigaarku qof kastoo caqlili inuu khabiid yahay waa garanaya waayo naftaada iyo caafimaadkaaga ayuu gubayaa wuxuu ku yeelo mooye waxba kuu tari maayo sambabada ayuu ku madoobeynayaa gaalkii soo sameeyey ayaa baakirka dushiisa ku qoraya taxdiir digniin iska ilaali laakiin caqli xumadooda dee waa xoole haddana waa kuwaa samaynaya ee soo saaraya ilaa hadday caqli leeyihiin waxay leeyihiin ha isticmaalina mabay soo saareen laakiin waxaa ka sii caqli xun ka muslimka ah ee isagoo garanaya xurmadiisa haddana hadh iyo habeen jiidaya cabbaya waxaynu ognahay nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi laa darara walaa diraar ma bannaana inaad naftaada dhibto dadka inaad dhibtaana ma bannaana labaduba waa xaaraan qawaacidda shareecadana waxaa ka mid ah addararu yuzaal wixii dhib ah waa la zuuliyaa in lama daayo waxa maanta aynu ognaho gaal iyo muslim ay isku waafaqsan yihiin dhibaatada sigaarku caafimaadka dadka uu leeyahay shareecada islaamkuna way xarimtay wax kasta oo dadka dhib ku ah nebigu salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu yihi kama fi lbukhaariyi min xadiiثi اlmugiira bni shucba nahaa can can qiila waqaala wakahrat الsu'aali waidaacat اlmaal xadiidkaas waxaa la yidhi rasuulku waxa uu diido uu nahiyey qiila waqaala hadal aan saliya raad lahayn waxa uu yidhi waxa la yidhi qiila waqaala iyo su-aal badnaan an nafci iyo faa'iida ka hoosayn iyo wa idaacat almaal xoolaha in la dayaco xoolaha allah iska leh ilaahay baana ku siiyey allihii ku siiyey halkaad ku bixinayso ee wanaagsan ayuu ku amray ee baabi'i oo ha baytimaalaan kuma odhan waxaynu ognahay maanta ninka shilinkii alla uu siiyey sigaar siisanaya intuu shido gubayaa xoolihii miyuu gubo wuu dayacay mise wuu daryeelay wuu dayacay walaalayaal waxaynu ognahay dhibaatooyinkiisa ugu yar waxa ka mid ah yacnii urta ama raa'ixada qarhmuuna ee qofka caadaystay afkiisa ka soo baxda urtaas dadka la tukanaya oo keliya kuma dhibayee malaa'ikatu raxmaan ayuu ku dhibayaa malaa'igta rabbi u wakiishay waayo rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu yihi ina almalaaئikaةa tata'adىa mima yata'adىa minhu banu aadam waxay malaa'igta alle dhibsataa waxa aadamuhu ay dhibsadaan oo urta xun ee dadka dhibaysaa malaa'igtana waa dhibaysaa walaalayaal maanta baakirkii sigaarkaayoo jeebadda kuugu jira haddii lagu yidhaha war waa xaaraana iska daa gidaarkaa ma ku tuuraysaayoo majajabinaysaa mise horta waxaad odhanaysaa ilaa midhka u dambeeya aan shido mise waxaba kugu adag aslanba inaad dayso raggii rag ahaa waa kuwii guryahooda intay ku noqdeen jalxadihii u buuxay bannaanka ku daadiyey ilaa sakadaha madiina sida daadka ay khamradii u qulqushay haddaynu kuwaa ku dayanayno marka aad amarka ilaahay maqasho waa inaad tuurto oo aad iska dayso ood naftaadana uga raaxayso ta dadkana aada uga raaxayso waxaa ka mid a qaadka shajaradaa khabiisadaa ama geedkaa khariban ee dhaqaalaheennii iyo dhaqankeeniiba baabi'iyey waaga inoogu barya oo gabalkaa inoogu dhaca oo ubadkeennii iyo oorideennii baa ku baaba'day oo xataa dadnimadeennii baa ku baaba'day dhinac walba waa u dhibaato oo dheef ma leh xag caafimaad iyo xag kaleba waynu ognahay kuwa maanta cilaajyada lagu hayo laba bilood marka qaadka laga xidho way miyirsadaan dib markay geedkii u qaniinaanna halkiibay ku laabtaan waa dhibaatooyinka uu inoo leeyahay walaalayaal haddaynu sidii saxaabada u hoggaansamayno geedkaa ma ka hadhaynaa oo sigaarkaa ma iska daynaynaa waa tusaale fudud oo ka mida tusaalooyinka badan ee nolosheenna ka buuxa waayo dadka maanta bulshadeenna wax badan oo sharciga ilaahay khilaafsan marka laysugu yimaado war iska daa waxa uu ka doorbidayaa dantiisa ilaahay diintiisa inuu qaato walaalayaal innakay dan inoo tahay innakay inoo wanaagsan tahay inaynu dhaga nuglaanno ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والملحدين أعداءك أعداء دينك يا رب العالمين nin walaalkeena inaga soo codsaday hooyadii oo xanuunsanaysa inaynu u ducayno ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ku weydiisanayaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa hooyada muslimadda ee xanuunsanaysa ilaahay ha caafiyo cudurka allaha ka dulqaado hooyooyinkeen dhammaantood wixii xanuunsanaya allah ha caafiyo wixii cudur hayay ilaahay ha ka dulqaado muraadkooda sanoo maqbuula miigta allah ha ka siiyo hooyooyinkeen allah ha u naxariisto caafimaadka allah ha u quweeyo ilaahay ifiya aakhiraba ha janneeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala innakana ha inoo naxariisto ilaahay ha ina waafajiyo khayrka iyo wanaagga aqwaasha iyo acmaashaba wa sala allahuma waslama calaa nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbihi waslm